degmada elberde ee gobolka bakool muddo ku dhow soddon sana weliba haytay degmayaanka jarna adeegyada caafimaadka bulshadu weliba iyo baahi wiyan qabena helowka adeegyada caafimaadka walina dhibaatadun kubinya haytay adeegyada caafimaadka iyoan weydiisadaayeen dalka etoobiya oo iyo xuduud la wadaageen taasi ay sababa jirtay inti maran qaar iyo bukaanada waddada inta ka jaran ka dhimadan daryeel la-aan dartiye iyadoo landeersinemeeli iyo ka heli lahayn adeegyada caafimaadka degmada goday ee dalka etoobiya oo qiyaastii boqol iyo labaatan kilomitran jarta degmada ceelberde ee gobolka bakool iyo weliba iyo haytay meelanku dhabayti oo ka helayaan adeegyada caafimaadka laakiin lama bilood ka hor weliba degmada ceelberde laku furay isbitaal iyo dhisin dadkii deegaanka kaasi uu hadda ka shaqeeya degmada ceelberde walina isbitaalku kahorgalaysa dhaktar oo qaabilayan bukaanada noocyasha shalgadisan inkastoo adeegyada caafimaadka iyoon dhammaystirnayn haddana bulshada degmadaas iyo weliba tan iyoon aragaayna horumar la sameeyey sida dictor maxamed cusmaan muuse agaasimaha isbitaalka ceelberde uusoo sharaxaad ku gubiyow baahida caafimaad ee ka jaartay degmada ceelberde ka hor inta langdhisna isbitaalku weliba sheegay inta muddo lama bilood iyo qobadeena bukaano diiran sideed boqol lixdan iyo toddoba bukaan islamarkaana la siiyey adeegyo caafimaad barxadda isbitaalka weli lama shamiiteenin shamiitooyinkaad shamiitada halkan waxaad moodaa afar maalin ka horun bay ahayd hadba maalin ayay yani maxaan ku dhaha broseeskan ku wadnaa isbitaalkan xusuus ahaan maalinta kuwa xariga laga jaray qolasha oo dhan waa saddex iyo toban qol waaye yani hal qol oo sibir lama jirin haddana yani maadaama waqti dheer uu soo qaatay yani waxaan yani go-aansanay in shaqadii la bilaabo iyadoo shaqadii socotona wixii dayactira lagu sii shaqeeyo sectionkii oo kale waan haysanaa sideedkii qalimada waan haysanaa laakiin wax badan baa inaga dhiman dhinaca waxaa naga dhiman xagga qalinka marka la yidhaahdo yani sterilization department dhan oo hadda nooma samaysno annagunbaa istuufooyinkii waxayn marka isbitaal markuu qalin samaynayo yani waa waaxid ugu weyn oo isbitaalka markii surgery ay tahay taasoo kale waxaan u gubnaa baahi badan marka sababtoo ah qaybta operation theaterka wax badan baa ka dhiman hadda keliya waxaan ka haysanaa waxaan operation lightkii un baan haysanaa iyo bal iyo maxaan ku dhahaa oxygenkii iyo sectionkii iyo sadadkii un qalimada lagu samaynayay sariirtii oo qaliinka oo rasmiga ahayd way naga maqan tahay hadda waxaan ku qornaa waxaan latifisito oo maxaan ku dhahnaa aan iyada aan yani u nidaaminay laakiin maaha sariirtii mobileka ahayd oo yani operation theaterkii ma ahan taasoo kale aadaan ugu baahnaan lahayn waxaa kaloo u u baahan yahay marka la joogo qaybta qaliinka in section kale oo ku xiran oo sterilization department ah oo iyadana gaara unit gaar ah yani waxaan ku dhahaa shaqaalaheedii maxaan ku dhaha waxaan u baahnaa agabkeedii istuufadeedii weyneed oo intaasoo maxaan ku dhahaa sidada lagu karkarin karo oo qaliimada la dhihi karo yani tobanka qaliin baa maanta samayn karaan lakiin hadda maanta capacitigeed manayna autogala afyar baan haysanaa oo aan maanta maxaan qalimada aan galayna keliya marka la sameeyo kadib aan ku samaysano waana xaaladda primariga dhinihii kale madaxa maamulka iyo maaliyadda isbitaalka ceelberde xuseen muuse cali iyo weliba usi faahfaahin dheeraada ku biyaya bukaanada iyo qaabilana cudurada iyo kudaabiyana inta hadda ayin bukaan jiifa isagoo hadalsha sii weeday weliba xusay inay isbitaalkuusi iyakoo iyo galanto ka haayeen oo keliya bulshada ku nool degmada ceelberde waana dalbadi in la kacaabayo adeegyada caafimaadka ee isbitaalkaasi sidii la dhammaystiran lahaayey hadda qaybo way jiifaan qaybo micnihi way baxeen o b d-ga wuu furan yahay toddoba boqol iyo lixdan iyo lix waa o b d-ga basa kuwa jiifi iyo aysan ku jirin kuwa qalimaha micnihi yaryarka iyo kuwa waaweyn ee loo sameeyey isbitaalku micnihi cid hadda gacanta si khaasa ugu hayso oo kale ma jirto tiimka mubaarak baa gacanta ku haya tiimka mubaarak micnihi waa communitygii oo micnihi ayagu isqaranqaabiyey adeegan iyo qalabkan iyo waxaan yaalla waxaa weeye annagaasaa micnihii gacanta ku haynaa waa isbitaalka degmada cid kaloo hadda naga sii caawaysana ma jiraan howlihiisa iyo dhismihiisa bulshada dhisatay bulshadii baana gacanta ku haysata waxay kolley hadda micnihii qabyooyin badan baa jira dhismayaal buu u baahan yahay ballaadhin buu u baahan yahay waxyaaba badan oo u baahan yahayna way jiraan waxyaabahaas marka dee cid walba oo markaasi isbitaalka wax ku darsanaysa annagu waan soo dhaweynaynaa degmada elberde weliba ku mid ata shanda degmo iyo ka koobanta gobolka bakool islamarkaana iyo hoos kooyaasa maamulka koonfur galbeed soomaaliya dadkaasi weliba iyo in haneeyo on helaana adeegyada iyo on baahayin sida walbarashada caafimaadka biyo welina marar badan iyo hakuweertii qeeledhaanka eden ina nololo tiitiyo iyo on baahanta in isbedel lagu suubiya